Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen oo uu wehelinayo Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Cabdi Fataax Caroone ayaa si wadajir ah xarigga uga jaray xarunta cusub ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo si casri ah loo dhisay lagana hirgeliyay magaalada Baydhabo. Xarig jarka ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, bulshada qeybaheeda kala duwan, iyo hay-adihii ka qayb qaatay dhismaha xarunta. Ugu horeyntii waxaa munaasabadda xarig jarka ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Fataax Caroone isagoo ka warbixiyay halka ay soo marsiiyeen dhismaha.
Dhismahan sida aan hore u sheegay waxaa maalgeliyey midowda Yurub waxaana fulintiisa lahaa FAO mashruuca ILD programkii qeybtiisa rays marka saasuu ku dhismay wuxuu ka koobnaa dhismahan oo lagu daray qalabeynta wasaaradda oo lagu daray solar systemka oo korontada aan ugu talagalay wasaaradda inay korontadeeda iyadu yeelato wuxuu kaloo ka koobnaa gidaarka lagu wareejiyey labadan wasaaradood oo dhammaystiran intaasuu ka koobnaa marka dhammaantoodna si wacan ayay noogu hirgaleen intaa kadib waxaan rajeynaynaa mustaqbalkana in aan intan in ka badan sii qabanno oo weliba deegaanadii oo badda ama xeebaha ku tiirsanaa inaanu insha allah aan sanadka cusub aan ka hirgelino wasaaraddan wasaarad lamida baraawe iyo kawaankii malayga inaan hirgelinaa rajeynayna haddii ilaahay uu raalli ka noqo subxaanahu wa tacaala intaasaa ugu badan warbixinta guud ee wasaaradda dhanka kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen oo si rasmi ah xarunta xarigga uga jaray ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in wasaaradda ay yeelato xafiiska ugu weyn ee koonfur galbeed maadaama kalluumaysatadu ay yihiin halka keliya ee isha ku hayaan saa la socotaan waxaa jiray yaraan xarumaha dowladda ay ku shaqaynayaan wasaaradaha markii intii aan shaqaynaynay oo aan nimid dowladda koonfur galbeed wasaaradaha dhan kulli waxay deganaayeen madaxtooyada waxaa xarun u ahayd madaxtooyada gurigoo dheer baa nin boqolkoo ka deganaa waxay ilaahay mahadiisaa maanta inay hal wasaaradna ay isku soo harin wasaaradihii oo dhan ay xarumo samaysteen xarumahoodana ay ku shaqaynayaan si gooni ah wasaaradda kalluumaysiga waxaan ammaanayaa wasiirka nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan oo runtii shaqadiisa ku sharfan waaye intii uu joogayna wasaaradda wax fiican oo qiimo badan ka qabtay marnana aanan shaqadiisa dayicin una istaagay inuu xafiiskan quruxda badan sidii lagu heli lahaa iyo xarumihii kaleo wasaaradda inuu sameeyo uu istaagay waaye wasiirka waa ku mahadsan yahay waxa hadda aan uga fadhinno oo aan rabnona waxaa weeye maadaama ay koonfur galbeed xeeb dheer leedahay oo la rabo in shaqo abuur iyo kafaa-iideysi loo helo xeebtaas laga bilaabo jasiiro ilaa iyo meesha ugu dambeyso in dad kalluumaysato ah iyo warshadii kalluumaysiga iyo deked kalluumaysi ah iyo mashaariicdii kalluumaysiga kulli loo abuuro